bulshada barwaaqada guurka hogaanshe guurka hogaanshe wilgaboogaraad waxaan gacantiisu furan tahay marna gaxal wadaagta hadduu calabku ku galo gurwac ku joogtaye zugure gurwac ku joogtaye zugure
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin meel kastoo aad naga maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka xiisaha iyo kalgacalka ambaarsanaa ee muusiga iyo salaamaha toddobaadkan barnaamijka waxaa si wada jira halkaadi kala socodsiin doona anigoo cumar ameerika iyo weliba xawaadan xuseen dhinaca farsamada waxaa noo jooga maxamed yuuse cabdulaahi kusoo dhowaada heeska daafurka barnaamijka
sayluunku yaad badan suubaxaa kalishi geedgeela loo degay sannaad geelu madidhay sayluunku yaad badan suubaxaa kalishi geedgeela loo degay sannaad geelu badi dhalay oy sidig tilaalay ilkuhu an socod baran oy sidig tilaalay ilkuhu an socod baran reeraha sintoodiyo kaymasarri loo dhigay igar mid yari qabo maqaar lagu salaaxay kaameeshi gaawaha igar mid yari qabo maqaar lagu salaaxay kaameeshi gaawaha obaar asuuqan isagoo ah laba sab soofeeyey miciido katanqariyey dabkii salaadiin aroorsaday ugubkii u taniyo madhiir la duugsaday dabdi lixina robeelay subaxii barisada ididan jaleecada saxansaxa udgoon badan dhanka kuula dhanka kuula dhanka kuula dhanka kuula
dumalbadhiidi lagu shubay oo isabaada ceelkiyo wahaduu tahay agtiiso daankeesubagidaadiyo dumalbadhiidi lagu shubay oo isabaada ceelkiyo wahaduu tahay agtiiso wasudiyo hawtare loogu dhahisho sacbada wasudiyo hawtare saddex kura daaqo weli ankad yari ara hoseeta iyo dabar labadaba ka shaahiday oo sano uu dagaaliyo idigay sarayaha oo ka naxriyo timahoy isku seexdeen oodtay gargoortii saxarkii ku duulayo logamaydha siigada loo saara kooraha cidalkiina loo suday sarajo hooga iyo muuq dankuneefla keliga ah ada suure ada suuradiisale ada suuradiisale ada suuradiisale
dagalgaaxday roob suba darmaweyda soo guray waaguna ku tarakacay daraa soogmineerati dagalgaaxday roob suba darmaweyda soo guray waaguna ku tarakacay taraa soogmineerarkii cadceeduna la siman tahay nuurkuna sagootiyey cadceeduna la siman tahay nuurkuna sagootiyey oo waqafin dadabiyo kuula masocotiyo midaqtibaaqiyo cadawada sidaasiyo madow suurti balaasiya saddexdaa miduu yahay kureeyey kala garan oo beel sanaagiyo turmidey saraar gudan saadaalirayso bahalkuu ku simaa iyo sugayaan inuu helo subaxii barisada idodan jaleecada saxansaxa udgoon badan danka kuularaa danka kuularaa
inta bidix ku qaadee subaxii fariisada sideedan saleecada saxasaxa udgoon badan danka kuula raaca danka kuula raaca danka kuula raaca danka kuula
intaasaan ku dhaafanay iskaasi uu jirka ugu luuqeynaya fanaaniinta xasan aan samatar iyo weliba saar axmed waxay dhaafar ahayd barnaamijka muusigii salaamaha warqadda ugu horreysa dhankeyga haaway haddii aan soo qabto warqadtaniyo dhalashaa waxay naga soo gaar dad kale ah hooyo luul ibraahim abo cabdulaahi cilmi cabdi cabdulaahi cilmi daa-uud cabdulaahi cilmi anab cabdulaahi cilmi astaahil cabdulaahi cilmi maxamed cabdulaahi cilmi muxidiin cabdulaahi cilmi ruun cabdulaahi cilmi ilhaan cabdulaahi cilmi amran cabdulaahi cilmi dhammaan dadkaasi waxa ay taniyad dhalasho u dirayaan cabdishakuur cabdulaahi cilmi iyo xaaskiisa aniso cabdulaahi oo gabadhi u dhalatay magaalada beledweyn waxaana loo bixiyey luul luuley adeer soo weynaa oo noqotay dalkeeda dadkeeda diinteeda iyo waalidkeeda anfacdaan aamiin aamiin ayaan leenaha aamiin baanu leenahay cumar oo ana warqadda gacanteeda ku jirto oo warqad sahaniyad mehere waxaana diraya dadka kale ah hooy khadiija nuur axmed hooy muumino muum- hooy muumino maxamuud axmed aabo cumar mataan salaad aabo aadan mataan salaad aabo cabdi mataan salaad aabo naasir mataan salaad aabo maxamed mataan salaad aabo mawliid mataan salaad eedo dahabo mataan salaad eedo maryan mataan salaad eedo sokoro mataan salaad eedo aamino mataan salaad ayaan cali mataan ritaaj maxamed mataan ayaan maxamed ayaa leeyahay mataan nimco naasir mataan maryamo maxamuud mataan khadiijo maxamuud mataan dhammaan dadkaasoo isku duwan waxa ay tahniyad meer farxadeed ay hawada u marinayaan lamaanaha dunida inteeda kale iska calmaday ilhaan cumar mataan iyo saygeeda axmed nuur oo meherkoodu ka dhacay magaalada beledweyn isku waara ubad kheyr qabe eebaha idinkala siiyo gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax aamiin baanu leenahay waataa dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan fariin
waa maxay hadal nacayb ah hadal nacayb ah waa inuu qofku u adeegsado xorriyaddiisa ra'yiga iyo fikirka si uu u dhiirigeliyo ama u faafiyo noocyada takoorka u kiciyo cadaawad ama uga qayb qaato falal horseedi doona waxyeello ama rabshado adeegsiga boorar raadiye telefishin iyo baraha bulshada ayaa inta badan ah waddooyinka loo adeegsado in lagu dhiirigeliyo waxyaabaha nacaybka xambaarsan iyo wararka been abuurka ah ciribtir dhammaan noocyada takoorka ee ku gudba hadallada nacaybka ah ka hor inta aan isu beddelin rabshado ka dhex dhaca bulshadaada ka hortag hadallada nacaybka ah adigoo wararka been abuurka ah u sheegaya mas-uuliyiinta deegaanka mar kasta qadari dadka kale
intaasi aan ka gudubno fariintaasi barnaamijka muusigii salaamaha ee raadiyo beerul ayay qeyb ka ahayd dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataa mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
ilaahay nawaynba amarkiisu fulaya aynad adigu talisaa ayaa mahadnid moode ilaahay nawaynba amarkiisu fulaya aynad adigu talisaa ayaa mahadnid moodee anoon kalgacal qaba wadigii abaalaayga anoon kalgacal qaba wadigii abaalaayga waa dunyo ayaay sawdiga abarsaday sawdiga abarsaday xayaay sawdigan abartaday sawdiga abartaday xisigaygiyaadna ururku ku biro soo celi iftiinko ili qabatay weeye xisigaygiyaadna ururku ku biro soo celi iftiinko ili qabatay weeye alla magane waan rabay inay kugu adkaato didna irtan weyde alla magane waan rabay inay kugu adkaato didna irtan weyde
intaasi aan kaga gudubna heeskaasi uu ku luuqeynayay maxamed warsame khasaali barnaamijka muusigii salaamaha ee raadiyo beerula ayay qeyb ka ahayd haddii aan soo qabto cumro warqada gacantayda ku jirto waa warqad sahniyad mehere waxaana darayay dadka kale ah aabo maxamed maxamed mataan aaba cabdalla cali mataan aaba shuceyb maxamed mataan aaba saleebaan maxamed mataan aaba cabdulaahi cabdi mataan aabe maxamed cabdi mataan aaba cumar cabdi mataan aabo cali saciid cumar mataan aabo maxamed cumar mataan aabo cabdifataax aadan mataan cabdirasaaq aadan mataan cabdikariin naasir mataan cabdikaafi naasir mataan luul cabdi mataan fahmu cabdi mataan nasteexo cabdi mataan hodan cumar mataan ayaan aadan mataan dhammaan dadkaasoo isku duuban waxa ay tahniyad meher farxadeed ay hawada u marinayaan ilhaan cumar mataan iyo saygeeda axmed nuur oo meherkoodu ka dhacay magaalada beledweyn isku waara ubad kheyr qaba ee bahaydan kala siiya aamiin baanu leenahay cumar aamiin aamiin ayaan leenahay waxaa gacanteeda ku jirta warqadan hore u akhriya warqadaba socota waxay naga soo gaara dad kale ah carabo faarax ubax cabdulaahi nimca cabdulaahi nasteex faarax anfac cabdi cismaan farduuse carabow muscab cismaan maxamed axmed xalane kowsar axmed xalane saciid axmed cimraan axmed dhammaankaasi waxay tahniyad dhalasho u dirayaan cabdishakuur cabdulaahi cilmi iyo xaaskiisa anise cabdulaahi oo gabar u dhalatay magaalada beledweyne waxaana loo bixiyey luul luul ay adaar soo weynaa oo noqotay dalkeeda dadkeeda diinteeda anfacda aamiin aamiin ayaanu leenahay markana waxaan ku yarnaysanaa mid ka mid a kaalmaha sugaanta
sida dhamastu geedaha dhirta uga sarraysa sida dhamastu geedaha dhirta uga sarraysa adiguna dhammaantood qayrka u dhaaftee adiguna dhammaantood qayrka u dhaafte dhanka adiga jirtaaban si dhuganayay oo igu dhararsanaate dhanka adiga jirtaaban si dhuganayay oo igu dhararsanaate dhudhumadan ku joogi dherarkiyo laxadkana adiga dhantaale sidaad igu dheertahay dhaax lama ilaawe sidaad igu dheertahay dhaax lama ilaawe haddaad dhimashaday rabin aan wada dhammayne u yala waanada haddaad dhimashaday rabin aan wada dhammayneed u yala waanada
dhirtu kaala udgoon badan ubaax kala dhalaal badan dhirtu kaala udgoon badan ubaax kala dhalaal badan dhulka meesha godan baa biyo u dhaqaaqaani dhulka meesha gudan baa biyuhu u dhaqaaqaani dhabta iyo cayaartuna laba laysku dherersho isu dhiganta maahe dhabta iyo cayaartuna laba laysku dherersho isu dhiganta maahe ula dhebi lambudi dhexdu madag sideeda ay qurux loo dhammeeyey ula dhabiilamuri dhexdu madag sideeday qurux loo dhameeyey dhugmadiyo aqoontan arba ku dhameeyey garba ku dhameeyey anoon dhimashada dhibin aan kula dhameeyey odayga gaadhsiin anoon dhimashada rabin aan kula dhameeyey dhammaal odayga gaadhsiin ninkii dhayda siin jir jiraydhe hadiisi dooxay ninkii dhayda sii jiraydhe hadiisi dooxay anoon dhimashada rabin aan kula dhamiyey dhaqaal odayga gaarsiiy anoon dhimashada rabin aan kula dhameeyey dhambaal odayga gaadhsii
intaasaan ku dhaafnay iskaasiduu jirka ugu luuqeynaya fanaaniinta cumar xasan rooraay iyo weliba qadra daahir waxay qayb ka ahayd sugaantan caawa ayd kugu talagalna qaybihii dambe waa isla soo gaarna haddii aan soo qabto warqadda dhankeyga xaawaa warqataaniya dhalashaha waxay naga soo gaar dad kale ah maryama aadan muxiidiin nim cabdulle faa'ise cabdulle eeda maryan cabdi amaal cabdulaahi suleyka cabdulaahi maryan cabdulaahi canab cabdulaahi dahaba cabdulaahi maxamed cabdulaahi dhammaankaasi waxaa ay taaniya dhalasho hawada u marinayaan cali cabdulaahi iyo marwadiisa xabiiba aadan oo gabadh ugu dhalatay magaalada beledweyn gabadhaasi waxaa loo bixiyey saabariin saabariinay abti adeer soo weynaa oo noqotii dalkeeda dadkeeda ee diinteeda anfacdo aamiin aamiin ayaan leenahay aamiin baanu leenahay warqada gacanteeda kuu jirto waa warqad sahniyad mehera waxaana dirayay dadka kale ah cabdirashiid aadan nuur cabdixakiin aadan nuur cabdiraxmaan aadan nuur cabdinaasir aadan nuur anfac aadan nuur maryan aadan nuur fartuun aadan nuur farduuso aadan nuur kalsoon aadan nuur hooyo hindi axmed cabdulle aadan nuur axmed khadiijo nuur axmed nadiifo nuur axmed arli nuur axmed haboon nuur axmed kaamilo nuur axmed ubax nuur axmed carafo nuur axmed daahir nuur axmed cabdiweli nuur axmed dhammaan dadkaasoo isku duuban waxa ay jahniyad meer farxadeed ay hawada u marinayaan ilhaan cumar mataan iyo saygeed axmed nuur oo meherkoodu ka dhacay magaalada beledweyn isku waara ubad kheyr qaba eebaha idinkala siiya ayaan leenahay markana waxaad kusoo dhawaataa mid kamid a kaalimaha suugaanta
gal kuyi isagi dibugu nugu
intaasi aan kaga gudubna heeskaasi ay sida wadajirka ugu wada luuqeynayeen muuse ismaaciil qalinle iyo weliba saade cali warsame barnaamijka muusigii salaamaha ee raadiyo beerula ay qeyb ka ahayd guud ahaana dhegeystayaal waxaa intaa kusoo afmeeraya barnaamijka muusigii salaamaha ee raadiyo beerula barnaamijka waxaa si wadajiradii la socodsiinaya anigoo xaawluula aadan xuseen iyo cumar yuusuf aadan intaa barnaamijkan barnaamijkiisa xigdib u kulmayna waxaa idinkaga tegaynaa sida iyo ammaanaalla
وران تهي مرق حلوة ذاك عضوا على فوق